Magaalada Qardho ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayaan in ka badan siddeetan iyo shan arday oo dhammaysatay quraanka kariimka kana baxday dugsiga Daarul Huda waxaa ka soo qayb galay munaasabada maamulka dugsiga Daarul Huda bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha dugsiga Daarul Huda Cabdulaahi Daahir Saciid ayaa ka waramaya tirada ardayda iyo waxyaabaha ay barteen tirada ardayda maanta quraanka kariimka dhammaysay waa afartan iyo laba arday oo isugu jirta gabdho iyo wiilal shan iyo labaatan waa wiilal toddobiyo tobanna waa gabdho afartan iyo laba arday ayaa qur-aanka kariimka ah khatirtay inta maanta xafladayna kala soo qayb gashay waa intaa ardada qira'a walkitaaba higaada dhammaysatay waa afartan iyo saddex arday oo dhan labaatan wiil iyo soddon iyo saddex gabdhood insha allah waxaan jawaa'is iyo hadiyado aan guddoonsiin doonnaa siddeetan iyo shan arday oo kala dhammaystay higaadda iyo qur-aanka kariimka ah qur-aanku mar keliya haddaad madho waa ilaaweysaa laba jeer haddaad madho waa ilaaweysaa haddaadan akhriin waa ilaaweysaa qaar ka mida xubnihii ka soo qayb galay oo isugu jiray waalidiin iyo aqoon-yahano ayaa ardayda ugu hambalyeeyey guusha ay gaareen shirarka la ogol yahay ayuu shirkaani ka mid yahay oo la ysku farayo wanaagga waa shir tilmaamaya yacni shacaa'ir ah yacni iclaa bikitaabi illaahi subxaana wa tacaala qur-aanka ilaahay wax ka qiimo badan oo la bartaa ma jirto oo aada u dadaala maasha allah ilmaayagsataa noogu dadaala sikinkii xataa break timeka wax yargooya la socda xaaladooda qaa'ibkooda og oo la socda mahad iyaga iskaleh madrasadu iyadaa soo saartay iyo madaaristi kale oo ay u gudbayeen oo soo waxa weeye u dhammaystiraysay cilmiga ardada waxaan kula dardaarmaya culimmadu waa idinla dardaarantay macallimiinta dufcadan ayaa ah dufcaddii kooiy tobnaad ee ka baxda dugsiga daarul huda ee magaalada qardho kuwaasoo bartay qur-aanka kariimka